qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ayaa kordhay suuqyada xoolaha ee hargeysa kadib markii sacuudiga ay sheegeen inay xayiraadi ka qaadeen xoolaha soomaalida warbixin amuurtaasi ku saabsanna hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
inkasta oo wakhtigan duruufo abaareed ay dadka reer guuraaga ahi la lagdamayaan haddana dhawaaqa ka soo baxay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya ee furitaanka xoolaha soomaalida ayaa ah dhambaal wanaagsan oo ay ku diirsadeen durba isbeddel ayaa ka muuqda qiimaha xoolaha lagu kala iibsado sayladda magaalada hargeysa axmed ow cismaan waxa uu tilmaan ka bixinayaa dareenka iyo sida ay saamayn fiican ugu yeelatay durba qiimaha xoolaha la kala siisto furitaanka xoolaha ee sacuudigu walow ay bilowba tahay
xooluhu maanta iyo maalintii ay maaragtay dagaalladu dhaceen ee ascaartu kor u kacday iyaga laftooda faraq baa u dhexeeya maanta xooluhu way wanaagsanyahin alxamdulilah abaare ha jirto haddana iyaga laftooda sixirkooda wuu kacsanyey siddeetan iyo toddobaatan inta dhaxaysu neef gaadhiga ha garaacayaa ee la dhoofinayey maalintii hore kontan iyo shan lixdan buu ahaa qudhowda intaasaa u dhexeeya markaa dee way wada socdaanuun
geedi maxamed waa mid ka mida dadka xoolodhaqatada ah sayladda magaalada hargeysa ayaanu kula kulannay waxa uu ka warramayaa islamarkaana iftiiminaya sida ay xaaladda abaaree tahay haddana weli ay dilo fiican ugu tahay dadka soomaalida ah ee xoolodhaqatada ah helitaanka suuqa sacuudiguna uu muhiim u yahay isagoo si gaarana u soo qaadanaya duruufaha weli xooluhu ay la nool yihiin gaar ahaana geela ee dhinaca abaarta nin waliba roobka roortiibuu soo kaxeeyey xeradii waxaa laga yimid bay baahidu haysataa lixdan kahalaad ama toddobaad kahaad ama toban kahalaad ta dhabarka laga dhirbaxaa lasoo keeno halkan shaashadda la keenay geeli hadduu fog yahay iyo hadduu dheer yahayba abaartu way haysaa sayladuna way fiicantay dadka xoolaha waa laydin furay baa layidhi weli amaaraddaa dee waa la furaydaa ididiiradaa farxaddaannu ciyaarayna mooyaane weli dee markab siigeeyo dhoofo ma hayno
inkastoo sacuudigu uu furay una dhawaaqay in xoolaha soomaalidu ay furan yihiin haddana sayladda magaalada hargeysa waxaa jiray awalba xoolo ka dhoofi jiray oo isla khaliijka la geyn jiray laakiin qiimaha xoolahaasi lagu qaadanayay ayaa kor u kacay hadda intii uu sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha sida uu sheegaya maxamuud cabdi oo ka mid a dadkaanu kula kulannay sayladda magaalada hargeysa isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay in geela yaryar ee qaalmaha ah oo halkan laga dhoofin jiray qiimuhu haatan isbedelay markii sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha geela halkan iminka qaalimada ka dhoofa qaalimadu intii aan iminka lagu dhawaaqin ka hor dee waxba qiimo may lahayn laakiin iminka isbedel aadee u ballaadhan baa ku barigii hore wuxuu ahaa laba boqol oo dollar meelaha iminka saddex iyo badh meelahaasu maray qaalinka afrijirkee wanaagsan
dadka somalilan ayaa ku diirsaday furitaanka sacuudiga uu furay xoolaha soomaalida iyadoo dad kala duwani ilaa iyo xoolo dhaqatada iyo ugu dambayn markabka la saarayo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan yihiin ugana faa'iidaystaan dhoofka xoolaha khadar maxamed cakulle v o a hargeysa